wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya doctor cali xaaji aadan oo ay weheliyaan maamulka isbitaalka ayaa dhagax dhigay qeybta gargaarka deg dega ee isbitaalka laansaleedsi ee magaalada muqdisho munaasabadda dhagaxdhigga isbitaalka ayaa waxaa goobjoog ahaa maamulka isbitaalka wasiirka caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya xildhibaano wasiiro iyo qaar ka mida ururada bulshada wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya doctor cali xaaji aadan ayaa sheegay in dhismaha isbitaalka laansaleti uu ka mid yahay horumarada caafimaadda ee wasaaradda ku tallaabsatay
muxuu ahaa sektarka caafimaadka horumarada uu gaarayay ayuu qeyb ka yahay waxaa noo dhismay qeybtii oo female mental wardka maaragtay dumarka dhimarka lagu xanaaneyn lahaa lagu daryeelh lagu daaweyn lahaa way noo dhisantay haddana maanta waxaan u joognaa inaan dhagax dhigno isbitaalkii guud waxaa ku xigay in sidoo kale aan dhagax dhigno maalmo kadib ayadane col jenki oo qaranka muddo soddon sano ah ka badan dalka dibaddiisa laga maamulo nairobi laga maamulo farxad bay noo tahay dhammaanteen maanta inaan halkan u joogno inaan dhagax dhigno isbitaalkii forlarini oo maaragtay dib loo dhisaayo waxa weeye muddo badan ayaa u dayacnaa isbitaalka oo maaragtay howd iyo maaragtay geedo iyo maaragtay wasakh iyo midna ay ka buuxeen isbitaalka gudihiisa hadda waad aragtaan waa la nadiifiyey agaasimaha guud ee isbitaalka lansaleti maxamed jacfar cali ayaa ka waramaya dhagaxdhigan isagoo u mahadceliyey wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya maanta waxay noo tahay achievements weyn iyo milstones ka mida maalistoonada aan rajeynayna inaan gaarno inaan maanta joogno dhagaxdhiga isbitaalka forlanini oo laga soo maray marxalado kala duwan iyo dhibaatooyin fara badan oo aan maanta u joogno achievementiskii midka ugu weynaa inaan gaarno oo ah dhagax dhigii xarunta emergensiga iyo dhaawacyada daran ee isbitaalka folanini isbitaalka folanini wuxuu caan ku ahaa jiray xilligiisii hore infectious diseaseska iyo cudurada ku dhaca dhimirka maanta si ay istigmada u yaraato isbitaal folanini waxaan rajeyneynaa inuu noqdo isbitaal generaal ah oo laga heli karo cudurada infectious diseaseska mentis cudurada dhimirka iyo cuduro kale wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo dhammaan wasaaradda caafimaadka u damqatay in isbitaalkan wax laga bedelo darteed in wasiirka wasaaradda caafimaadka commitment a kula galay in isbitaalka isbedel weyna ka sameeyo maanta waxaan hortiisa wasiirka ka leeyahay qeyb ka mid ah achievementiskii wasiirka aa ku ballanay in isbitaalka qeyb ka mid a dadkii laga saaray la dhagax dhigaayo qeyb weyn oo emergency ah oo intaasoo dhul ku fadhido qaybta cusub ee gargaarka deg dega ee isbitaalka lansaleti ayaa waxaa baahi badan u qabay bulshada ku nool magaalada muqdisho si ay u helaan adeeg caafimaad oo deg deg ah